badan baa waayadan dambe waxaa taagnaa ciidamada kenya oo faragelin baan ku haysay muddo muddadaas waxay hadda xadgudub badan ku samaysay magaalooyin aan isdhihi karo beled xaawo ceelwa intaba duqayn ay ka samaysay oo dad iyo xoolo noolba ay ku baabi'isay deegaanadaasna ay aada u baabi'isay waxaan ma kala dareemayaa oo maaragtay deegaanadaas jubooyinka jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo gadaba wax badan bay duulaan ku soo qaaday geyiga soomaaliya yani iyadoo u arkaysa inay dl shacbiga soomaaliyeed ay taag daran yihiin laakiin waxaa ilaahay mahadiisa ah ummadda soomaaliyeed dareenkooda hadda sidii hore waa ka duwan yahay shacbiga soomaaliyeedna hadda midnimadooda iyo xisrigooda waxaad moodaa inuu soo noqonayo runtiina waxaan dhihi karaa arrinta ay nagu hayso waa min arrin aada u xanuun badan oo shacbiga soomaaliya oo dhan ay u wada damqanayaan marka waxaan soo jeedinayaa ka dawlad ahaan dawlad waxay dawlad ku tahay in shacbigeeda ay u damqato dee shacbiga oo sidaas loo gelayo waa waa dhibaato inteeda la eg ka dhaqan ahaan anigu waxaan leeyahay oon baaq u soo jeedinayaa dhammaan shacbiga soomaaliyeed iyo dawladdaba inay u midoobaan dardarrada qaawan ee dawladda kenya ay ku kacayso haddii ay dhowri waayaan garisnimada iyo dhowridda shuruucda caalamiga iyo midka goboleedba waxaa la gudboon in shacbiga soomaaliyeed iyo dawladda iyagoo iskaashanaya iyo ciidamadoodaba in layska dhiciyo maxaa yeelay qofku gardaran gardaradiisa asagaa ku jabayo leanna xuduudda soomaaliya ayuu usoo gud ka soo gudbay waxa uu duqaynayana waa shacbi soomaaliyeed waxa uu ku gardaroodana waa dhul soomaaliyeed marka xaq waxaan u leenahay inaan isdifaacno dawladdana maanta ciidamo ku filan way haysataa waxaan leeyahay ciidamadaasi ha iska dhiciyeen runtii anigu shaksi ahaan dareenkeyga waxaa waye aada waxaa ii dhibayo xoolaha ay baabi'iyeen deegaanada ay madaaficda ku garaaceen shacabkiio oo maaragtay ay ka barakacay deegaanadooda taas waa xanuun runtii aan sidhihi karo qof kastoo dareen leh qof kastoo dareen wadaniyad leh waxa waaye inuu ka hadlo arrintaas way fiican tahay dawladdana waxaan ugu baaqayaa inay arrintaas xoogga saarato heer caalami iyo heer maaragtay dawladdaas in lagu cadaadiyo xadgudubyada ay ku samaynayso dhulka soomaaliya in arrintaas loo muujiyo caalamka islamarkaasna aanan laga dhayalsan in maaragtay faragelintaas oo aan la fududaysan oo laiska dhiciyo marka shacbiga soomaalidana maanta ciidan ay ku faanaanna way haystaan waxaan leeyahay hawshaanna ha loo wada kaco dhammaan qofka siyaasiga ama culamaauddiinka ama dhaqanka arrinkan waa inuu ka hadlaa uu ka xanuunsadaa oo uu muujiyaa waxa ay kenya ku kacayso inaana ahayn mid loo dulqaadan dawladda soomaaliya waxaa looga fadhiyaa shacbiga soomaaliyeed ayadaa matasha maantana waa dawladda keliya ee aan isdhihi karo wax badan oo caalamku ay aqoonsan yihiin marka waxaan dhihi lahaa sida ugu habboon waxaa waaye iyadoo diblomaasiyaddii aynan ka tegaynin iyadoo maaragtay awooddeeda ciidan aynan ka tegaynin waxaan dhihi lahaa ugu baaqayaa dawladda soomaaliya waa dawladdeenna waa dawladda aan ku faanayno shacbiga soomaaliyeedna in loo damqado way fiican tahay meel kastoo ay joogaan iyo dareen kasta oo meel ka dhaca annaga waxaan xanuunjinaya dhaqan ahaanna waxa weeyaan waa arrintaas waxaan leeyahay dawladda soomaaliya waxaa looga fadhiyaa iyo ciidamada soomaaliya oo runtii aan isdhihi karo way difaacan karaan dhulkooda wayna difaacan karaan jiritaankooda dadnimadooda intaasba way difaacan karaan waxaan shacabka soomaaliyeedna aan leeyahay war ciidamadiina dhiirigeliya oo ummaddan yacni ku habsatay maaragtay ducfiga ha ka gudubto hana ka baxdo kenya maanta intii qaranku jiray waxaan hubaa inay ahayd midda ugu daciifsan iyada etoobiyaba maanta laakiin inay iyadoo sidaas daciifka u ahayd inay maanta xadgudubyadaa nagu samayso waa meesha annaga isgaarsiinay intaan iscunaynay bee iyadana maaragtay nagu soo nagu soo durkaysay marka waxaan leeyahay waxaa looga fadhiyaa dawladda iyo shacbigaba ayagoo iswataan iyo ciidamadoodaba inay gardaradaas qaawan oo aan gedna loogu soo badan inay iskaga dhiciyaan kenyaraa runtii waxaa aaminsanahay si kastoo ay jiritaankeeda iyo awooddeeda u jirto inayna marnaba gaaraynin soomaaliya oo ka soo kabsanayso waxyaabihii ku dhacay soddonka sano aan aaminsanahyna inay iska dhicin karto intaas un baan leeyahay waa ka adeer runtii arrintaas waxay u baahan tahay dadkaas waa dad deegaanka u dhashay waxaa habboon inay shacabkooda u naxaan inay u turaan in cadow lasoo garabsadaahi dani kuma jirto cid kasta oo maanta soo rabta inay soomaaliya matashana iyadoo oo shacabkeeda u turayso waxaa loo baahan yahay inaynan soo garabsan cadowga soomaaliya oo ay kow ka tahay kenya iyo cid kasta oo qarannimada soomaaliya diidan waxaa hubanti ah oo aan laysku hayn labada wadan ee kenya iyo etoobiya weligood waxay mutafiq ku ahaayeen inayna soomaaliya dawlad ka dhisan dhismin marka waxaan dhihi lahaa raggaas oo ninka la yidhaahdo axmed madoobe hebel janankaas iyo wixii la halmaala hadday rabaan inay mansab dawlad goboleed ay dhisaan waa inay hoos yimaadaan dawladda federaalka oo ay noqdaan dad waaqica la socda aynan garabsan cadowga soomaaliyeed kenya waa cadow xuquuqda ummaddaas meesha deegaanadaas ku nool bay baabicisay wax kastay ka samaysatay marka waxaan dhihi lahaa war dalkiina iyo dadkiina u naxa intaas un baan dhahay adeer